بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والشفاعة شفاعتي shafaacataani laba shafaaco waaye shafaacatun shafaacado manfiyatun waa mid la diiday wa shafaacatun shafaacana muhbatatun waa mid la sugay faashafaacatu shafaacada almanfiyatu oo la diiday maa ti waaye kaanat ahaatay tutlabu mid la raadinaayo laga dalbaayo min gayri illaahi allah keyrkiisa xaggiisa fii maa kii dhexdiisiina laga dalbaayo laa yaqdiru aan awoodin calayhi manka keyrkaasi ila allaahu alla mooyaane ama caleyhi maaga dushiisii dheh ila allaahu alla mooyaane qof kale aan awoodin wadaliilu waxaa u daliil ah qowluhu allah hadalkiis tacaala sareeya yaa ayuha aladiina yaa ayuhaa hooyaay aladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey anfiquu bixiya mimaa kii xaggiisii wax ka bixiya rasaqnaakum aan idinku arsaagnay rasaqnaakum idinku arsaagnay min qabli an yaatiya yowmun maalan imaatinkeedii ka hor laa baycun wax nafrusho ah fiihi yoomka dhexdiisii aan ahayn walaa khullatun saaxiibtinimona dhexdiisii aan ahayn walaa shafaacatun shafaaco iyo ergana dhexdiisii aysan jirin waalkaafiruuna gaaladana hum ayaga addaalimuuna ah kuwa dulmo sameeyey washafaacatu shafaacada almuhbatatu la sugayna hiya ayada allatii waa midi tudlaboo laga dalbaayo min allaahi alla xaggiisii washaaficu midkii shafaacayo oo shafaaco qaadayo mukramun waaye waa mid la karaameeyey bishafaacati shafaacada lagu karaameeyey waalmashfuucu lahu kan loo shafaaco qaadayana man qof waaye radia allaahu allah raalli ku noqday ogolaaday qowlahu warkiisa iyo wa camalahu camalkiisa waay bacda alidini ayuu shafaaco qaadayaa idin gadaashiisa kamaa sidoo qaala ilaahay dhahay tacaalaa sareeye mandaa aawe waa kuma alladii midki yashfacu shafaaco qaadayo cindahu allaha agtiisii ilaa biidnihi allah idinkiisii maahane mooye waa ayib waxaan kusoo dhex jirnay qaacidadii labaad oo ahayd anahum yaquuluuna maa dacawnahum watawajahna ilayhim ila liطalabi اlqurbati wاshafaaca qaacidadaasina waxay ku saabsanayd fii bayaani xaali اlmushrikiina fii cibaadatihim wafi ladii yaqsiduunahu bicibaadatihim mushrikiintii cibaadadoodii xaaladeeda in la addeeyo iyo midda ayaga cibaadada ulu qasdayeen sababta ay ulu qasdayeen xaaladooda in la addeeyo waxay noqonaysaa mushrikiintii shirki ayay sameynayeen shirkigoodina wuxuu ahaa fii uluhiyat illaahi ama tawxiid fi shirk luluhiya u ahaa xaalkoodii saas ay ahaayiday tawxiid arububiyana way qirayeen shirki rububiyana ma samaynaynin cibaado ay samaysanayeen laakiin shirki ayay samaynayeen waxay shirki ku samaynayeen fi luluhiya markii la dhahay oo maxay ula jeedaan allaha kheyrkiisii markii aabudaysaan cibaadada u samaynaysaanna maxay u aabudaysaan markii la dhahayna oo waxay ulu qasdayeen laba arrimood mid ka mid ah alla kheyrkiisii markii aabudayaan lidalabi alqurbati iyo washafaaca laakiin ma aaminsana kuwa ayaga caabudayaan in cibaadada keligii loo samaynayo keligoodii istiqlaalan inay u caabudayeen ma aha waxay ka rabeen wasaa'id ama waasida baynahum wa bayna allaahi u marayaan cibaadada waxaan oo u caabudaynaa alla ayay noo dhaweynayaan shafaaco alla agtiisa nooga weydiinayaan ay dhihi jireen sidaa daraaddeed markii xajka ay aadaan talbiyadooda iyo waxaa ka mid ahayd ay la dhahay labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu wamaa malak saasay dhihi jireen idan dhowaansho i shafaaca raadiin ayaa u caabudayeen taas ayaa lagu qabsaday oo musanifku wuxuu sheegay marka mid kasta daliilkiisi kadib wixii wuxuu sheegay shafaacada ay leeyihiin kuwaas alla keyrkiis ayaa caabudaya ayaga caabudayaan ayaa ilaahay agtiisa noogu shafaaco qaadayaan markii ay leeyihiin shafaacadaasuu rabaa inuu ka hadlo marka horta waxaa la rabaa marka hore shafaacada yaa iskale allaha tabaaraka wa tacaala qul lilaahi ashafaacatu jamiica shafaacad gebigeediiba allah ayaa iskale wixii allah iska lahaa in asaga la weydiisado miya amase wax qof kale in la weydiiyo waayo in asaga la weydiiyo waayo shayga qofkii iska leh ayaa la weydiinayaa qof kale haddii allah aan ahayn shafaacadii la weydiiyo maxay noqonaysaa shirkun shirkigaasi nooce shirkun fil uluhiya waa duco shafa hadaad m shafaaca hadaad moosho waa duco waayo taasuu rabaa marka inuu meeshaan ku sheego fiiri wuxuu leeyahay washafaacatu shafaacata marka hore waxaan ka hadlaynaa ashafaaca luqatan waistilaaxan markii labaad waxaan ka hadlaynaa shuruud shafaaca marka saddexaad waxaan ka hadlaynaa hee wannaasu fi amri shafaacati wannaasu fi amri shafaacati ayaan ka hadlaynaa dhammaan waa soo khulaasaynaynaa ayib marka hore shafaaco maxaa la yihahdaa luqatan wasdilaaxan waa in la ogaado way la-aan ma laha shafaaco shafaaca waa iska martay waa waa iska waa waa waa dhaaftay kadibna ma aqaano lama rabo oo maxay tahay horta shafaaco washafaacatu luqatan waxaa la yidhaahdaa waa jaclu lwitri shafcan washafaacatu luqatan waxaa waaye hiya jaclu lwitri shafcan washafaacatu luqatan hiya jaclu alwitri shafcan luqa ahaan saasaa la yihahda maxaa laga wadaa saas shafaaco luqatan waxaa la yihahdaa luqatan maxaa laga wadaa luguda carabta dhexdeeda waxaa loo yaqaana waay culamaa luqati waxay u yaqaanaan waay hee huwa jaclu lwitri watarkii in la yeelo shafcan tiro isla eg in laga dhigo waayo tiradii isdhaafka in laga dhigo tiro isla eg waayo tirada qaarna waa isdhaaf qaarna hee way siman yihiin soo maa tiradii isdhaafka ahayday in lasla simo ayaa la yidhaahdaa laga dhigo tiro siman hal labo hal watar way soo maa dheh labo afar lix sideed wixii la midka ah hal hal hadday tahayna ama isdhaaf hadday tahayna watara la yihahdaa hadda watar maahane shafcan rabnaa idan waa jaclulwitri witrkii ka dhigitaankiisii way shafcan mid isla eg laga dhigo tiradii isdhaafka ahayde in laga dhigo tira jin ah oo siman luuq ahaan waay ma rabno hadda luuqatan anaka laakin min baab alfaaida le waay maxaan rabnaa istilaaxan waay sharcan waay istilaaxan ayaan rabnaa istilaaxan waxaa la yidhaahdaa shafaaca hiya altawasutu lilghayri altawasutu lilghayri tawasutu siin iyo daa attawas iyo waaw at- siin iyo waaw iyo siin iyo daa waay hiya attawasutu lijalbi manfacatin lijalbi manfacatin lijalbi waay laam iyo jiim iyo ba keligooda manfacatin manfacatin miim nuun cayn ta gaab manfaca lijalbi manfacatin aw dafci madaratin aw dafci daf daal iyo fa iyo cayn dafci madara miim iyo daad iyo ra iyo tagaab waay aw dafci madaratin fahiya alab lkhayri lilkhayri fahiya alab lkhayri lilghayri fahiya ayada alab lkhayri lilghayri waay alabu alkhayri lil ayri ayn way tan dambiya mid hore waa kha khaa midda dambena waa hayn fahiya alabu lkhayri lilghayri saasaa la yidhaahdaa maxaa laga wada haddaba macnaheed hiya shafaaco waxaa la yidhahdaa isdilaax ahaan atawasudo dhexdhexaysi waay dhexdhexaysi ama dhexdhexaysi waay yaa loo dhexdhexaysanayaa lil hayri qof kale dhexdhexaysi waay oo aad u dhexdhexaysanayso hayr waay hayr maxaa la wadaa qof kale waay adiga ma aha qof kale u dhexdhexaysanaysaa maxaa looga dhexdhexaysana marka lijalbi manfacatin dheef soo jiiditaankeed dheef hee soo jiiditaankeeda ayaa loo dhexdhexaysanaa aw ama dafci madaratin dhib difaaciisii waay aw dafci madara dhib difaaciisii qofba wuxuu ku dhahay hee tusaale ahaan wiil iyo waalidkiisii ayaa isla gafay waa isla gafay maxaa labadaa way isdagaaleen say isku dagaalayaan aabbihii ee wiilkii u hanaagay gurigii ka soo eriyey gurigii hee ayaa ka soo eriyey wuxuu u tagay adeerkiis tusaalo ya adeerkiisu u tagay wuxuu dhahay adeer aabba maanta waa idili gaaray si aan kaga soo fakaday ilaahay yaqaan haddii aani gurigii keliya ku laabtana sidiisi ka daran ayaa dhacaysa waxaan ka rabaa marka aabee u tag iga halmari buu dhahay raalagelin iga bixi oo gurigii adiga igee ama adiga tag aaba la hadal si kale gurigaas kuma tagaayo waa yahay buu dhahay adeerkii marka muxuu raadinayaa ergo way shafaaco way soo maa aab walaalkiisi oo wiilkan dhalay ah wiilkan aabihiis ah oo ayaa u tagay wuxuu leeyahay niyo wiilkii wuxuu leeyahay saasuu leeyahay marka khayr allah ku siiya maanta waa dhacday hadda kadib wiilkaani waxaan oo kale ma samaynayo waxaa rabaa marka maanta inaad iska cafiisid waayahay imaw dhe wax uma qabsana insha allah haye waay adiga haddii marba adiga kusoo diray bis waa dhamaatay he imaw dhe guriga imaw dhe adeerkan marka shafaaca raadis way soo maha muxuu sha- muxuu u- yaa u dhaxa- dhaxa- dhexdhexaad u yahay wiilkii iyo aabihiis labadiiba waa laga helaa dhibna hee wiilkan ninkan wuxuu dhibna waa ka difaacayaa soo maa dheefna waa u wadaa oo aabbihiisi maslaxadiisi dheefa u tahay ninkan soo maa haye dilitaanka aabbihiis diba dilaayana ninkani dhiba u tahay idan dhibna waa ka difaacay dheefna waa usoo jiiday waa u keenay waay mala fahmi saasaa la dhahaa tusaale ahaan marka dadkii oo allah iyo dadkii udhaxeeyaan oo shafaaco qaadaya sidaasi waay allah ayaa hais- inuu qofki xisaabiyo cafiyo oo ayaa laga rabaa laga raadsanaya waa noo imaan doontaaba saasa la yidhaha marka hiya tawasutu lilghayri gheer in loo dhexdhexaysto waay maxaa looga dhaadhaxaysanaa lijalbi manfacatin dheef soo jiiditaankeeda jalbi waa jiiditaan way keenid waay dheef soo jiidideedii ayaa looga dhexdhexaysanaa aw dafci madaratin ama dhib difaaciisa looga dhexdhexaysanaa qofkan fa hiya shafaacada dalabu lkhayri kheyr in la raadiyo waaye yaa loo raadinaahe lilkhayri qof kale majeetaa waayahay taas ayaa laga wadaa sharcana shafaaco idan maxaa qaadanay luqatan wasilaaxan shuruud ay leedahay marka shuruud ayay leedahay shafaacada shuruudadeeda culamada qaar waxay ka dhigeen labo qaarna waxay ka dhigeen saddex qaarna waxay ka dhigeen afar afarta ayaan sheegayna marka insha alla shuruud shafaacati arbacatun waay tacbiir ahaan shuruud shafaacati arbaca shuruud ashafaacati arbaca waay waaxid ama ko qudratu shaafici cala shafaaca qudratu ashaafici calaa ashafaacati qudratu waay tagaab waya qud qaaf iyo daal iyo ra iyo tagaab qudratu ashaafici calaa ashafaacati tagaab ayadana qudratu shaafici cala ashafaaca kow labo islaamu lmashfuuci lahu islaamu lmashfuuci lahu islaamu lmashfuuci lahu islaamu almashfuuci fa waay almashfuuci lahu saddex alidnu lishaafici alidnu lishaafici alidnu lishaafici afar alidnu ya laan alif ma taqaanaa alidnu lishaafici afar الرضا عن المشفوع له الرضا عن المشفوع له الرضا عن المشفوع له أفرط سير ذا كو شفاعة وحي لها أفر شرطي afartaasi shardo markii la helo hee shafaaco xaq ah oo la sugay muhbata ah ee noqonaysa koow shardigii kood waxaa waaye qudratu shaafici kii shafaaco qaadayay awoodiisii waayo cala shafaacati shafaacada dusheeda oo awoodo qof shafaacaba aan awoodin hee ma shafaaco qaadi karo qudratu ashaafici kii shafaac qaadaya awoodadiisii waay muxuu awoodayaa cala shafaacati shafaacada nin awoodo inuu yahay qof aan awoodin he waxba ma shafaacayo ma shafaac qaaday labo islaamu lmashfuuci lahu waay kan loo shafaac qaadayo islaamnimadiisii qofka loo shafaac qaadayo inuu yahay nin muslim ah hadda islaamu lmashfuuci lahu kan loo shafaaco qaadaya had inuu yahay islaam almashfuuc lahu waay saddex alidnu idin ayaa waay shardi ah lishaafici kan shafaaco qaadaya in loo edmo asigoo aan la edmin ma shafaaco qaadi karo waa idin hee lishaafici alidnu idin waay oo in la edmo lishaafici kii shafaac qaadaye afar alridaa raallahaansha ayaa shardi ah can ilmashfuuci lahu kan xaggiisii loo shafa laga shafa shafaac qaadayo laga helo shafaac raallahaansho alridaa raallahaansho waay can ilmashfuuci lahu kan loo shafaac qaadaya xaggiisii in lagu raalli yahay qof ilaahay raallo ku yahay inuu yahay meego afartaas afartaasi shardi leedahay kitaabaana laga alifay shafaacada naftirkeeda gaar ahaan asheekh muqbil raxmat ullaahi calayhi kitaab ayuu ka alifay qayim aada waa naafica ah la yihahdo kitaabu shafaaca ashafaaca la yihahdo afartaasi adiladooda dhammaanna meesha ugu laabo waa ka faa-iidaysanaysaa insha allah saddex aan ka hadlaynaa dhahnay muxuu ahaa kii saddexaad he wannaasu fii amri shafaaca soo maa wannaasu fii amri shafaacati wannaasu fii amri shafaacati calaa halaathati asnaaf wannaasu fii amri shafaacati halaathatu asnaafin ثلاثة أصناف كو صنف غلا في إثباتها صنف صدية صنف صاد النون إفاء واي. صنف غلا غلا غين إيو لام ألف واي. لام ألف غلا في إثباتها صنف غلا في إثباتها وهم النصارى والمشركون وغلاة الصوفية والقبوريون وهم هي النصارى نصارى ري ويا يا اللغة النصارى والمشركون وغلاة الصوفية غين لان لان لان ألف لام ألف يتقابل wagulaatu wa waw iyo qayn iyo laam alif iyo ta gaab way wagulaatu asuufiyatu ama suufiyati wagulaatu suufiyati wagulaat asuu saadoya asuufiya ta gaab way wagulaatu asuufiyati walqubuuriyuuna bilqaafi wlquburiyuuna wlquburiyuun labo wasinfun ankaruu ashafaaca wasinfun ankaruu ashafaaca wasinfun ankaruu ashafaaca wasinfun ankaruu ashafaaca wahum almuctazilatu والخوارج وهم المعتزلة مع عين إيو تا إيو زا إيو زاي لام إيو تا لا اه تقابوا وهم المعتزلة والخوارج وهم المعتزلة والخوارج وهم المعتزلة والخوارج سدح وصنف وسط وصنف وسط وصنف وسط وهم أهل السنة والجماعة وصنف وسط وسط واو يو سين يو طا وسط وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل السنة والجماعة intaas wey macneed maxaa waay waa soo gaabinayna macluumaadaan ka rabnaa mar dambe tafsiilkeeda mar kale noo imaan doona insha allah hadda intaasi horta ku dheg wannaasu dadka fii amri shafaacati shafaacada arrinkeeda dhex gudaheeda calaa halaathati asnaafin waa saddex sinfo saddex nooc waay dadka shafaacada markii la joogo saddex qiibood waay haye kow sinfun hal sinfi qalaa waxaad gudbay fii ihbaatihaa shafaacadii sugitaankeeda waa ku xadgudbay ma kala qaadin hee qof kasta waa iska shafaac qaadaya idinna uma baahna wa qof kasta waa samayna u dhahay ayay dhaheen maxay yihiin kuwaasi wahum nasaara nasaar waay nasaara indog cunuga ma alfarqu bayna alansaar wاnnasaar adig kan kan ah ma alfarqu bayna alnasaara walansaar yah maxaa udhaxeeya ansaar iyo nasaar ya isku mid ah salaf ley labadaba Ayndek. ansaar markii nebiga haajiray kuwii uu hadha soo dhaweeyey oo reer madiine waay hay nasaarna gaalo waay kirishtaan waay waayahay wahum annasaara nasaar waaye kirishtaan waay iyo walmushrikuuna mushrikiinta waay kuwa ku xadgudbay iyo waqulaatu suufiyati suufiyada kuwoodii xadgudbeen waay way kala way kala roon yihiin suufiyaasha suufiyaalka way ro- way way isdhaamaan kuwooda qulaadkooda xadgudbay iyo walqubuuriyuuna kuwa qubuurta loo nisbeeyo oo qabriga daga daba fadhiisanaya qubuurta lay ku wareegaya waxa way weydiisanayaan sinfig labaad wa sinfun ankaruu ashafaaca sinf hal sinfina shafaaca dhan way inkireen maba jirtay dhaheen waxa oo re- ahlu kabaa'ir iyo loo shafaac qaadayo maba jirtaba wax shafaal yahdo maba jirtaba wahum almuctasilatu muctasilo firqada la dhahaayo iyo walkhawaariju khawaarijta waay saddex wa sinfunna wasadun dhexdhexaad waay labadaasii kooxood kuwii gul- ku xadgudbeen iyo kuwii diiday ayay u dhaxeeyaan waa la kala qaadaa midna ma banaana midna hee way bannaan tahay ayay dhaheen sida meesha musanifka noo sheegi doono saas way marka wahum ko- qoladaasi ahlu sunnati sunnadii dadkeeda iyo wa ahli- ee wa- ee waljamacati jamacadii dadkeeda waay ahlu sunna waljamaca waay ahlu sunna waljamaaca waaye idan saddexdaasi qeybood ayaa dadkii shafaacada dhexdeedii uga qeybsameen sinfiga koowaad waxaan dhahnay qalaa fii ihbaatiha wuxuu ku xadgudbay shafaacadii sugitaankeed ayuu ku xadgudbay waa soo khulaasaynay wax yar wax yara ku dardaraynaa saddexdaba sinfiga koowaad waxaan dhahnay waqalaa fii qalaa fii ihbaatiha shafaacadii sugitaankeedii waa ku hadgudbay kuwaasina waxaa waaye yahuud iyo eh, nasaar iyo mushrikiin iyo qulaatu suufiya iyo alqubuuriyuun see uga xadgudbeen sababta uga hadgudbeen ma sheegin intaas yar aan ku daraynaa xayثu ictaqaduu qora meesha ku dara xayثu ictaqaduu حيث اعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون استقلالا حيث اعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون استقلالا xadgudubka see u dhinacee uga imaaday inay ku xadgudbaan maxaa keenay xayثu meel ictiqaduu ay ictiqaadiyeen ana haa-ulaa'i kuwan almucadamiina la weynaynayo kuwa ayaga weynaynayaan oo owliyadooda iyo asnaamtooda iyo waxyaabahaasi ah hee iyo waxay ictiqaadiyeen yashfacuuna inay shafaacayaan istiqlaalan gaar ahaan iyo keligoodii waxay istifaaca shafaacada haddii laga dalbo in iska shifaaci karaan xayثu meel ictiqaduu ay ictiqaadiyeen ana haa-ulaa'i almucadamiina kuwaan oo la weynaynayo oo ayaga weynaynayaan ee maxay ictiqaadiyeen yashfacuuna inay shafaaco qaadayaan istiqlaalan gaar ahaan ama kelinimo keligood wax shuruud la-aan ah wax edan la-aan ah in keligood iska shifaaca qaadi karaan ayay aamineen taasna marka qolow shuruud ay leedahay sooma shafaacada ayaga shuruud ma fiirinayaan waxay ictiqaadiyeen kuwa ay la weynaynayo oo ayaga weynaynayaan inay iska shafaaca qaadi karaan istiqlaalan waay kelinimo gaarnimo ayagoo aan fiirinaynin shuruudadii waay sinfig labaad waxaan dhahnay waa sinfun ankaruu ashafaaca shafaacada inkireen shafaacada ayay inkireen wahum almuctasila walkhawaarij ayagana inay inkiraan maxaa maxay inkireen mas maxaa keenay xayثu ankaruu shafaacaة الnabiy sal ه lay slama wغayrihi لأhli الkabaa'ir intaas ku daraydan xayثu ankaruu meel oo inkireen ayaga ashafaacata shafaacada inkireen ee shafaacaة الnabiy dheh xayثu meel oo ankaruu inkireen shafaacaة الnabiyi salى اllahu عalayh وalى alih waslama wغayrihi wغayrihi لأhli الkabaa'iri xayu meel oo ankaruu ay inkireen shafaacat الnabiy nebiga shafaacadiisa ay inkireen salى اllahu alayh wala alih wasalam iyo wagayrihi nebiga qaarkiisii shafaacadiisa yay u shafaacayaan nebigii qaarkiisiiba liahli اlkabaa'iri dadka dunuubta waa weyn la imaaday shirkin aan gaarsiisnayn muwaxidiin ahaa waa loo shafaaco qaada qiyaamo markii la gaaro idan taas ayay inkiraan nebiga iyo keyrkiisiiba ma shafaaco qaadayaan ahlulkabaa'irta uma ka shafaaco qaadayaan ay qabaan saas ayaa ku kaliftay inay diidaan saas ay qabaan xayثu meel ankaruu ay inkireen shafaacat الnabiyi salى اllahu alayh alih wasalama wagayrihi liahli اlkabaa'iri sinfiga saddexaad waxaan dhahnay waa sinfun was sinfun tawasata ama wasat sinfon tawasata ama sinfon wasatun waay sinfo dhexdhexaad sinfon wasat waay wahum waxaan dhahnay kuwaasi ahlu sunnati waljamaca waay falam yunkiruu kula shafaacatin falam yunkiruu kula shafaacatin walam yuhbituu kula shafaacatin falam yunkiruu ma inkirin ahlu sunnaha kula shafaacatin waay shafaaco kasta shafaaco dhan ma inkirin walam yuhbituu kula shafaacatin shafaaco kastana ma sugin shafaaco kastana ma sugin bal ahbatuu min ashafaacati maa dala calayhi daliil bal ahbatuu min ashafaacati maa dala calayhi addaliilu min alkitaabi wasunna wa nafaw minha maa nafaahu daliilu intaas ku dar bal ahbatuu min ashafaacati hee bal iska badaaya inay shafaaco dhan ay inkiraan ama qaataan ahbatuu waxay sugayaan min ashafaacati shafaacadii xaggeeda maa kii oo dalla caleyhi dushiisa daliilu tusiyey min alkitaabi wasunati ah wixii daliil tusiyey oo kitaabka iyo sunnada ah oo shafaacadaas oo shafaacada sugaysa ah way sugayaan wanafaw way diideen minha shafaacadii xaggeeda maa kii oo nafaahu addaliilu wixii daliil diidayna way diideen sidaasaas ugu xihan tahay falam yunkiruu kula shafaacatin walam yuhbituu kula shafaacatin bal ahbatuu min ashafaacati maa dala calayhi addaliilu min alkitaabi wasunna wanafaw minha maa nafaahu addaliilu sa ictiqaadkooda saas way sida noo imaan doonto hee ayaga labaa uqiibinayaan shafaacada labadii kooxo hore ma baqiibinayaan dhammaan qaar way sugayaan dhammaan qaar way beeninayaan laakiin ayaga tafsiira gelinayaan oo hee wixii daliil sugay waxay dhaheen waan sugaynaa wixii daliil diidayna waan diidaynaa ayana saas falam yunkiruu kula shafaacatin ma inkirin walam yuhbituu kula shafaacatina maqiri ma sugin bal ahbatuu waxay sugeen min ashafaacati xaggeeda maa kii oo dalla calayhi daliil tusiyey oo min alkitaabi wasunna ah wanafaw way anfiyeen minha shafaacadii xaggeeda maa nafaahu maa kii oo nafaa diiday hu maaga daliil way daliil diidayna way diideen intaasana joogtay soo maa kadib wuxuu leeyahay musanifka washafaacatu shafaacataani sharxeeda noo dhibnaa marka washafaacatu shafaacada shafaacataani waa laba shafaaco ahlu sunna tafsiirkoodii waa marka ahlu sunna e way qiibiyaan soo ma tafsiirkaasa fiican kuwii ku xadgudbeen sugitaankeedana ma aha ayaga kuwii diidayna ma aha shafaaco dhanna mana diidayaan shafaaco dhanna ma anfinayaan waxay sugayaan waxay daliil sugay waxay diid diidayaan waxay daliil diiday idan labaa u qiibinayan marka shafaacada waatana tan meesha ku qoran washafaacatu shafaacada shafaacataani laba shafaaco waay shafaacatun shafaacadoo manfiyatun waa mid anfoontay waa mid hee anfoontay waay anfoontay maxaa laga wadaa la diiday waay oo aan ansaxayninna laga wadaa anfoontay waa laga wadaa aan ansaxaynin saa aan hayn oo qalad ah shafaacatun shafaacado manfiyatun waaye waa mid la diiday anfoontay aan ansaxaynin oo yaa anfiyey qur-aanka anfiyey wa shafaacatun shafaacadoona muhbatatun waa mid la sugay waa la sugay ayada yaa sugay qur-aanka sugay daliila sugay tan horena yaa diiday daliila diiday ahlusuna saasa marka mar walba daliilay daba socdaan tii daliil diidayna way diidayaan tii daliil sugayna way sugayaan mar walba hoggaankoodii daliil waay majeeda tee way haddaba tan la diiday tee way tan la sugayna fiiri waa tan ah fashafaacatu shafaacada almanfiyatu oo anfoontay oo la diiday hee maa ti waay maada lafdiga mufrad ka tahay mooyaane macno waa muanith waay maa ti waay fashafaacatu shafaacada shafaacadaasoo almanfiyatu la diiday hee maa ti waay kaanad ahaatay tudlabu mid la dalbayo min gayri illaah allah keyrkiisii laga dalbo allah lagama dalbayo hee allah keyrkiisa laga dalba tii marka alla keyrkiisii laga dalbo waa mida la diidaya taas waay maxaa yeelay shafaacadu waa dalabu ducaa iyo sideedaba duco in la dalbo qofkaan lo ducuna maxaa waay waa soo marnay cibaado waay soo maha cibaado haddii ilahay keyrkiisa siyan maxay noqonaysaa shirku shirkigee fi lolohiya waay saxiix saasaa la rabaa idan madaani alla ayaa keyrkiis laga dalbay haddii alla keyrkiis laga dalbayna lama aqbalaayo waana shirki waay qofkii sameynay shirkiu ku dhacay shirkigiisina waa shirkun fi lolohiya waay maa tii waaya kaanad ahaatay tudlabu mid la dalbaayo la raadinayo min gayri illaahi alla keyrkiis xaggiis laga raadinayo waay fii maa kii dhexdiisina la raadinayo laa yaqdiru aan awoodin calayhi maaga dushiisi ila allahu mooyaane calayhi maaga loo elinaya maaga dushiisi aan awoodin ila allah ilahay mooyaane allah aan mooyaane cid kale aan awoodin ah in alla keyrkiis laga raadiyo la yidhaahdaa taas shafaacadaas taasna waa la diiday maxaa u daliila intaas la diiday wadaliilu waa wadaliila qowluhu ilahay hadalkiisii tacaalaa sareeya yaa ayuha hooyaay aladiina dadkii aamanuu xaqa rumeeyey hee dhegta raarici waa ku jirta sama haddii ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu dhaho adigina waa laga rabaa dhegta raarici idaa samicta allaha yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu aric bihaa samcaka ay dhihi jireen salafka qaar ka mid ah imaa khayrun tu'mar imaa sharun tunha labadaasay baa wax kala mid ah haddaad maqasho allah asagoo dhahaayo yaa ayuha aladiina aamanuu alla dhahayo haddaad maqasho ariic bihaa samcaka dhegtaada u raarici hor dhegta raarici ariic bihaa samcaka waay aayaddaasi hee dhegta u raarici laba lay waay imaa khayrun tu'mar wa imaa sharun tunha ama in kheer la faro aayaddaas kadib mu'miniintii hee kheer lagu faro waxaa sameeya la yidhaahdo wa imaa sharun tunha ama shar in laga celiyo war waxaasa sameynin in la yidhaahdo labadaas mid ka mid alay soo maha adigin iimaankii waa ku jirtaa he labadaasi dhegta u raarici haddii kheyr laisku faraayona qaado haddii shar laysaga reebaayona ka har إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أرع بها سمعك إما خير تؤمر فإما شر تنهى هذا يا أيها الذين آمنوا مع صوت الجو مرك دير ترارعي محاوي نين إيو ناقوا كجرتاني لما أنتين وكجرنا هاي واكن وصف ورن والسكو الشيغي ورن والسكو ريبيا ورن والدي وحن والدي دي وحن والس أمري يا أيها هو يا الذين ضدك آمنوا حق رميانو anfiquu bixiya waay maxaa las amray sadaqo zako bixinteeda las amraa anfiquu bixiya mimaa kii xaggiisii wax ka bixiya waay kaas oo rasaqnaakum idinku arsaaqnay kii idinku arsaaqnay qaarkiis waa mintu waa tabciidiya qaar waay kulligiis maaha qaar leh qaar ka mid a bixiya waay mimaa kii xaggiisii hee bixiya qaar ka bixiya waay maagaasoo rasaqnaakum idinku arsaaqnay goormaa la bixinaa hee min qabli an ya'tiya yawmun maalin imaatinkeedii ka hor waay min qabli an ya'tiya yawmun yoon imaatankiisii ka hor maalin ayadoo aysan imaanin yoonkee yowm alqiyaama waay yowm alqiyaama waay antii aysan yowm alqiyaame imaanin ka hor wixii idin siinay idinku arsaagnay qaar ka mid ahee bixiyaa sadaqaysta waay yowmkaasoo laa baycun wax beeca ah iib ah fiihi dhexdiisa aysan jirin yowmkaasoo laa baycun wax beeca ah ama iib ah fiihi dhexdiisii uusan jirin laa baycun waxaa laga wadaa ay laa fidaa-un furusho fiihi dhexdiisaan ahayn waay laa baycun ay laa fidaa-un waay wax furasho ah fiihi dhexdiisii aan ahayn qof nafsadiisii hee intii oo iibsado oo ku furto xoola aan laga aqbalaynin waay dhulka iyo cirka dhexdoodii maal a dahab ah haddii aad bixiso hataa maalintaasi naftaada ku iibsato lagama yeelaayo warniyaho wixii rabto hoola a sheego maanta naftayla iida wixii rabto ku siina haddii qof dhaho hadahe lagama yeelaayo lagama hee mil lardi dahaban haddii bixiyo hadda lagama yeelayo naftaada cid kaa iibsanaysa ma laha hadday xumaato waa xumaatay aakhira madaha furasho ma jirto war intaan qaado naftay hal mar iidaa ani jannada u socdahay intaan lacag qaado war lacag waatana qaado iidaa aniga waxaan aadayaa jannada lacag waatana qof laga yaalaa ma jiraa ma jirto camalka ayaa lacag ku ah maalintaasa jirta ka hor hee wax bixisada wa laa baycun wax iib ah ama furasho ah fiihi dhexdiisii uusan ahanin walaa khullatun saaxiibtanamana uusan ahaanin dhexdiisii saaxiibtanamana wax aan taraynin ay laa sadaaqata fiih saaxiibtananama dhexdiisii waxba aan taraynin waay ilaa dadkii ilaahay ka baqeen mooye alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwan waay ila almuttaqiina laga soo kuwa ilaahay ka baqaya saaxiibtanama ma jirto qof kasta hee qofka kale waxaas ku u taraay ma laha saas yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a idan walaa khullata saaxiibtanamana dhexdiisa aan ahayn walaa shafaacatun shafaacaan uusan ahayn waay shaahid intu waay marka mawdicu shaahid walaa shafaacatun shafaacana uusan jirin yowmka qof shafaaci karo usan jirin ilaa qofkii alla u edmo mooyaane shuruudii lasoo maray dad laga helay mooyaane cid kasta ma shafaaci karto walaa shafaacatun waay shafaacana uusan jirin waay maalinkaasi maatankiisii ka hore bixiya wixii idinku arsaagnay waay waalkaafiruuna gaaladana hum ayaga oo keli ah ayaa alkaafiruun ee adhaalimuuna ah waalkaafiruuna gaaladana hum ayaga oo keli ah ayaa alkaaf adhaalimuuna dhaalimiin ah waay ayaga keli ayaa dhaalimiin ah dhaalimiin dulmigooda muxuu yahay akbar waay dulmul akbar sidaa daraaddeed cataa ibnu dinaar wuxuu dhahay alxamdu lilaahi aladii qaala waalkaafiruuna hum aldaalimuun walam yaqul waalaalimuuna hum alkaafiruuna buu dhahay cataa ibnu dinaar abulcaaliyana waa laga soo naqlinayaa culamada qaar waxay ka sheegeen abulcaaliya muxuu dhahay cataa ibnu dinaar muxuu dhahay alxamdu lilah ilaahay ayaa mahadle aladii allahaasoo qaala dhahay waalkaafiruuna kaafiriinta hum oo keli ah ayaa adhaalimuuna ah dhahay ilahay ilahgaasa mahadle buu dhahay oo walam yaqul aan dhihin waalimuuna haalimiinta hum ayaga oo keli ah ayaa alkaafiruuna ah aan dhihin dhib ahaan lahaydin soo maha ayunaa lam yadlim nafsahu kee naga mid a naftiisii aan dulminin maba jiraba haddii allah dhihi lahaa waalimuuna hum alkaafiruuna hee halas ahaan lahaydin soo maha qof kasta dulmo sameeyo ama ha yaraado ama ha badnaadee waa gaal la dhihi lahaa halis waa ahaan lahayde halis ahaan ma dhihin laakin ilahi tabaaraka wataala sidaas qof naga mid ah oo naftiisii aan dulminin maba jirba dulma asqar qof naftiisi aan dulminin ama keyrkiis aan dulminin waa yar yahay soo maa meesha ugu yar naftiisa dulmiyay qofkan meesha ugu badan keyrkiisa dulmiyey ama meesha ugu sii badan he allahaba dulmiyeyba shirk ba u sameeyey saasaa dhihi jira waa sax alxamdu lilahi aladii qaala wlkaafiruuna hum aalimuun walam yaqul waalimuuna hum alkaafiruuna idan taas marka shafaacadii la diiday daliilkeedii waaya shafaacadaasi waa diiday qur-aanka tee waay taasi ti allah ma ahane cid kale laga dalbay laga raadiyey wixii qofkaasina laga raadinaya inaasan ogoodin awooddiisa ka baxsan qof shafaaci kara ma laha ilahay idankiisi la-aantiisa maba jiraba idan gacantiisa kuma jirto yaa iskale marka allah iskale shafaacada qofkii asigeed mu ayaa shafaaco qaadaya taas waa taas wshafaacatu muhbata wshafaacatu shafaacada shafaacadaasoo almuhbatatu la sugay la ogol yahay oo qur-aanka sugay axaadiista sugtay waxaa waaye hiya shafaacadaasi allatii waa midii sod labu laga dalbaayo min allah ilaahay haggiisii laga dalbaayo waay allihii iska lahaa tii laga dalbay waay maxaa dhacay shafaacada ilahay iska leh qof kale ma laha ilahay wuxuu leeyahay qul lilaahi shafaacatu jamiican dheh nebi maxamedow war shafaacada dhammaanteed ilahay iskale dheh haddii ilaahay haggiisii laga dalbo waa sax tii la rabay waay cibaado waay haddii laakiin allah kheyrkiisii laga dalbo hee qof aan lahayna laga dalbay wixii allah iska lahaa ayaa qof kale la siiyey muxuu noqonayaa kaasi marka shirkun shirkiga fi rub fi luluhiya tan gaalada hee ku dhaceen shirkiga sababtiisii baa kamid ahayd tii labaad waa idan taas ayaa madda la sugay ah ha ilaahay laga dalbaa ilahay iskale tusaale ahaan markii aad allah shafaaco ka raadinaysa maxaad odhanaysaa marka waxaad rabtaa nebigiis inuu kuu shafaaco qaado dadkii oo nebigiis u shafaacaya inaad soo gashid maxaa yeele aakhira ambiyada alle way shafaacayaan malaa'igta alle way shafaacayaan culammada way shafaacayaan deriska qofkii fiican waa shafaacaya deriskiis kale u shafaacaya waa shafaac shahiidku waa shafaacaya way jiraan waa la shafaaca laakiin keligood ma iska shafaacayaan afartii shardi la rabaa in la helo kee shafaaco intaas soo sheegayba afartii shardi lasoo aan soo marnay in laga helo waay marka haddii aad rabto nebi maxamed shafaacadiisii maxaad odhanaysaa yaa ka ka barinaysaa horta shafaacada allah maxaad odhanaysaa marka allaahumma shafic fiya nebiyaka muxamedan sala allahu alayh waala ali wasalam dhahaysaa saasaa dhahaysaa allaahuma shafic fiya nabiyaka muxamada sala allahu alayhi wacala alihi wasalam allahuma ya allah laheyow shafic shafaaca fiya dhahdaydii nebiyaka nebigaad igu shafaac oo shafaacadiisa isi dadka asaga nebigaada shafaacaya u shafaaco qaadaya igu dar waayo allah asagaas kale asagaa kugu dari kara cid kale ma laha allaahuma shafic fiya nabiyaka muxamada sala allahu alayhi waala alihi wasalam saas dheh qof kastoo markii aad rajaynayso shafaacadiisii saas ilaahay u weydii ilaahw ii shafaac iigu shafaac nabigaada iigu sha- iigu dar shafaacada malaa'igta iigu iigu dar shafaacada culimada saasaa dhehaysa mooyaane nebiga ma dhahayso yaa rasuul allahi shaaficnii maxay tahay taas shirki waaye awliyaal allahi shaaficnii shirki waaye yaa malaa'ikat allahi shaaficnii yaa weliya allahi shaaficnii shirki way kulligood waa gaalimo waa shirkun fi luluhiya ma banaana lakin allahuma dhahaysa shaafici allahuma ilahay weydi maca saas kale si ilahay haggiis laga dalbay waay marka ta- ta- tan la sugay wshafaacatu shafaada almuhbatatu la sugay hiya ayada alla timidi waaye sod labow laga raadinaayo ayada min allahi alla haggiis waay washaaficu midkii shafaac qaadaayo mukramun waay waa mid la karaameeyey la maamusay waay maxaa lagu karaameeyey bishafaacati waay qof la sharfay la qiimeeyey waay qofkii shafaacada he la siiyey soo ma qofkii shafaac la yidhaahdo waa qof la qiimeeyey waay qof la qiimeeyey waay washaaficu midka shafaaca qaadayo mukramun waay waa mid lagu karaameynaayo maxaa lagu karaameynaa bishafaacati shafaacada lagu karaameyna waay wlmashfuucu lahu kan loo shafaaco qaadayana man qof waaye radia allahu ilaahay ku raala noqday qowlahu hadalkiisi iyo wacamalahu camalkiisi bacda alidini idinka kadib mujeeda mashfuucu lahu kan loo shafaac qaadayo waay lahaantiisi lahu laada waa laamtu waa linafci waay asiga ee loo shafaac qaaday lahu mashfuucu lahu walmafcuulu lahu mataqaanaan Aye. walmashfuucu lahu kan loo shafaac qaadayana qof kasta ma aha hee man qof waaye radia allaahu allah ogolaaday ku raali noqday qowlahu qoolkiisi iyo wacamalahu camalkiisiiba qofkii qoolkiisiina ilaahay ku raali noqday camalkiisiina ilaahay ku raali noqday kaas way kan loo shafaac qaadayaan haddii qoolkiisii ilaahay aan ku raali ahayn camalkiisiina ilaahay aan ku raali ahayn ma loo shafaac qaadaa maya wuxuu ku ishaarayaa laba shardi cibaadadii loo shardinaaye maxay ahaayeen alikhlaas iyo walmutaabaca qofkii laga helay loo shafaaca ma jeeda haye ikhlaas keligiis haddii lagaa helo mutaabaca lagaa waayo laguma shafaac qaadayo mutaabaca haddii lagaa helo ikhlaas lagaa waayo laguma shafaac qaadayo labadaas way laabudda min alikhlaasi lilahi walmutaabacatu lirasuul walmutaabacati lirasuul waay labadaasu ku ishaara marka goormaa la- loo shafaaca marka asagana haddana bacdal idini idin kadib wa idin illaahi waay ilahay idinkiisii waay idinka alloo labo idin alkowni ah iyo idin sharciga la yihahda idinun kowniyun wa idinun sharciyun waay. idinun kowniyun iyo wa idinun sharciyun culamada qaar waxay dhaheen meesha marka idinka sharciga laga wadaa maya idinka kown iyo sharciga labada waa isla soo galayaan intaba way sheegayaan bacda alidni idin gadaashiisi ayaa loo shafaac qaada waay marka ilaahay idmo kadib waay oo maxaa u daliil ah idin gadaashiisii hee in loo shafaac qaadaya isaga shafaacada shuruudadeed waxaa kamid ah alidnu soo maha alidnu lishaafici ti shalay soo marnay kamaa sidii qaala ilaahay dhahay tacaala sareeye man daa waa kuma aawey aawey waay aawey waak daroogo waay ma jaro macnaha man daa waa kuma oo aawey aladii midka yashfacu shafaac qaadayo midki shafaac qaadayo aawey waay cindahu allah agtiisii ku shafaac qaadayo ilaa biidnihi allah idinkiisi mooyaane ay laa axada yashfacu cinda allahi ilaa biidnihi waay maba jiro mana soo istaagi karo qof shafaac qaadi karo ilahay idinkiis la-aantiisi ma jiro waay hal qofna xataa nebigi ma shafaac qaadi karo ilaa biidni ilahi mooyaane ambiyada kale markii soo cudur daaradaan loo tago noo shafaa ay dhahaan dadka nebigii loo yimaado anigaa ii sugnaatay uu dhahayaa toos shafaaca qaadkii ma galaayo sujuudu dhaca ilaahay u barinayaa markii sujuudo oo ilaahay baryo oo sujuudo ilaahay ku tuugo sujuudi ku baryo ku baryo kadib maxaa la dhahaa irfaac ra'sak sal tucda washfac tushafac markaasa la dhahaa ma dhihi karo ma ii timaadana anigaa idin shafaac qaaday soo socda ma dhihi karo nebiga hata alayh sala slam haddii nebigii saas hee aan yeeli karan ilaahay markii uu baryo loo edmo mooyaane qof kale hajee jooga baabkiis way ma jir soo maha weeshi gowrac hee dibiga asagaa saxinaa la dhahay war ma jiro waay nebi haddii saas ay noqotay hooshiisii qof kale wili wili ii ma jirto warkiisii waa dhamaatay yaa marka nebi maxamed haddii idin la-aan aan shafaaci karan qofka kale idin la-aan shafaaci kara hagaada joogaa ma jiro way macnaha soo ma man daa aaway aladii midkii yashfacu shafaac qaadayo cindahu cinda allah ilahay agtiisii ku shafaac qaadayo ilaa biidnihi idn illah ilahay idinkiisii mooyaane ma jiro waay laa axada yashfacu cinda allahi hee ilaa biidnihi allah subxana wa taala aclam